بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده baabkan waxaa loo guntay xukunka uu leeyahay shaygii mabiicda ahaa ee la kala iibsaday iyo mabiicdaa wixii la mid ahaa intii gacanta lagu dhigay iyo intaan lagu dhiginba waxaa kaloo soo hoosgelaya baabkan oo ayana fasalla noqonaya bal qaabka loo kala qibdooda ee wax loo kala qaato iyo iyadoo lagu murmay oo la ysku khilaafay ciddii dhiibi lahayd ee shaygan bixin lahayd horbixin lahayd masalan ma mabiicdaa la horbixinaya mise lacagtaa la horbixinaya almabiicu shaygii mabiicda ahaa ee la iibinayey qabla qabdihi intaanu gacanta ku dhigin ninkii mushtarka ahaa min damaanilbaayici ninkii iibinaya damaankiisa ayay ku jirtaa fain talifa hadduu dhinto shaygii infasakha albaycu iibkii waa fasakmayaa wasaqada hamanu lacagtiina waa dhacayaa ee walow abra'ahu hadduu ka beri yeelo almushtarii ninkii mushtar ahaayee iibsaday ayaa canidamaani damaankii iyo waasidii buu ka beri yeelay lam yabra' ma beri noqonayo fil adhari adhar haddaan qabanno walam yatagayar ilxukmu xukunkiina isma doorinayo waxau leeyahay sheekhu shaygii mabiicda ahaa ee la kala iibsaday inta aan gacanta lagu dhigin ee ninkii mushtarka ahaa ee iibsaday aan gacanta loo gelinin min damaanilbaa'ic ninka baayica ah ee iibiyey ayay damaankiisa iyo waasidiisa ku jirtaa macnaha wuxuu uga jeedaa dee iibkii inuu ku fasakmayo haddii uu dhinto khiyaar inuu ku sugnaanayo haddii uu ceebeeyo iyo haddii uu ajnabi dilaba xayle dee saldanadiisii iyo awooddiisii ayuu weli ku hoos jiraa ama ninkii mushtarka ah ha u bandhiga oo yaanu aqbalin ama yaanu u bandhigine haddaba wuxuu yidhi haddii uu dhinto mabiicdii shaygii ayaa iska dhintay aafo samaawiya dhibaato ilaahay keenay oon wax sababa aan cidina kula ahayn ayuu ku dhintay infasakha albaycu iibkii wuu fasakmayaa maxaa yeelay dee waxaa cudurtowday ama suurto geli weyday gacan ku-dhigiddii mustaxaqa ahaayee ninkan mushtarkii u mutay ayaa nin gacanta loo geliya aanay suurto gelaynin sidaa darteed ayuu u fasakmay wasaqada thaman lacagtina waa u dhacayaa haddii qofka dumadiisa ay saarnayd oo aanu lacagta bixinin way dhacaysaa haddii lacagtu lacag mucayana ay ahayd oo qofka gacanta loo geliya ama layidhi waa tan lacagtina oo isagii loo dhibayna waxaa waajiba inuu iska celiyo bacdinaamo wixii ay qaabilsanayd uu meesha ka baxay haddaba wuxuyna yidhi sheekhu haddii uu ninka mushtar la yidhaahdae iibsaday shayga haddii uu ka beri yeelo ninkii baayac ayuu damaankii ka beri yeelo wuxuu ihi waxba damaankaaga shaygani kuma jiro haddii ay wax ku yimaadaan waxba lagaama weydiiyo lam yabra' fi lahar ahar haddaan qabanno ninkii baayic kuma kama beri noqonayo damaankii shayga walam yatagayar ilxukmu xukunkaa la sheegayna isma bedelayo shaygu hadduu dhinto inuu iibkii fasakmayo lacagtina ay dhacayso xukunkaasina isma bedelayo maxaa yeelay dee waxa uu ka beri yeelay wax aan waajibin oo aan sugnaanin ibraha shay aan sugnaan layska beri yeelaana waxaan jirin weeye taanigu wuxuu leeyahay waa ku beri noqonayaa haddii uu ka beri yeelo damaanka waa ku beri noqonayaa sababkii damaanka ayaa la helay markaa iibkii ku fasakmaya lacagtan dhici mayso ayuu leeyahay halkaa haddaba uina yidhi almabiicu qabla qabdihi min damaani ilbaayic waxay leeyihiin waxa uu kaga ixtiraasayaa korodhiyaalka zawaa'idkiisii ka socnayd ee masalan shayga inta la kala iibsaday gacanta baayaca uu ku jiray ku timi waxyaalihii ku kordhay ee weliba ziyaadadii munfasilada ahayd ee timi intii ninka baayaca uu gacanta ugu jiray ayuu kaga ixtiraasaya markuu mabiic leeyahay masalan geedkii oo midheeyey caanayso oo yeeshay wixii la kala iibsado markaa beedya uu kun sameeyey iyadoo mushtar ayay u sugnaatay maxaa yeelay waa halkii aan xalay sheegaynay oo fasaku caqdiga xilligaa uu fasaku dhacay ayuunbuu ka buriyaa ama uu ka kor yeelaa ee asalkiisii hore kama kor yeelo ama kama buriyo waitilaafuulmushtari ninkii mushtarka ahaayoo dilaa qabdun qabdi weeyaan in calima hadduu ogaaday wa ilaa haddii kale fa qowlaani laba qowl ayaa ku sugan oo wuxuu la mid yahay ka aklilmaaliki ninkii maalig ahaayoo cuna tacaamahu cuntadiisii almaqsuuba ee la dhacay dayfan xaala kownihi dayfan uu marti yahay waxau leeyahay sheekhu ninka mushtarkee iibsaday haddii uu shaygii mabiicda ahaay uu iibsaday uu dilo xisan oo sharcan xis ahaan buu dilo qudhaa buu ka jiray sharci ahaan buu dilo masalan waaba xoreeyeyba kaba soo qaad qabdun waxay noqonaysaa inuu shaygii gacanta ku dhigay uu qibdooday ayay u noqonaysaa itlaafkaasi waase goorma waa in calima hadduu ogaado ogaa weeye annahu lmabiicu xaalata itlaafi markaa uu dilay inuu shaygu iibsaday uu yahay waa haddii uu og yahay ayay qabdi iyo gacan ku dhigid u noqonaysaa wailaa haddii kale buu yidhi oo ninkan mushtarkii aanu ogeyn mabiicdii inuu yahay shaygan uu dilay isagu ma ogeyn inuu yahay shaygii uu iibsaday ishay cid kale leedahay buu moodayey maxay noqonaysaa laba qowl ayaa ku sugan buu leeyahay masaladaa masaladanna waxay la mid tahay buu yidhi masale kaloo ah nin nin baa masalan waxaa laga dhacay raashin kaba soo qaad galaan raashinaaba laga dhacay ka soo qaad galaan beriisa galaalluunbaa siduu u socdunbuu ninkii beriiska galaanka beriiska ka dhacay buu martiyey galaankiinbaa buu soo kariyey halkiibu dabeetna garaamkiina kaga siiyu ku dhameeyey markaa ninkii kaasibka ahaa halkaasa khilaafka ku jiraa waxa weeye ninkii kaasibka ahaayee dhacay ma ku beri noqonayaayo mar hadduu ninkii cunsiiyey ma kaga beri noqonayaa mise ku beri noqon maayo khilaaf baa halkaa ku jiraa halkaa khilaafka ku jiraana waxay leeyihin asax waxa weeye inuu ninka kaasibka ahee dhacay uu ku beri noqonayo oo waxay leeyihiin dee mubaasharo ayaa meesha timi oo mubaasharadaasaa la hormarinayaa mar haddii uu wixii isagu la baashiray uu cunay oo isagii dib ugu noqdeen ninkii kaasibkaa waxaan dhahay waxba laguma lahaa qowl kalena wuxuu leeyahay maya e waa lagu leeyahay oo qofkii sidaa kuma beri noqonayo masaladaas bay masaladu la mid tahayoo waxay u noqonaysaa weeye markaa haddaynu qowlkaa ku soconno masaladaaba qowlka asaxa haddaynu ku soconno inay qabdi u noqonayso weeye isagoon ogeyn haddii uu dilo inay qabdi u noqonayso weeye oo masalada hore un ay la mid tahay iyo qowlle markaa uma qabdi uma noqonayso ayay labada qowl noqonayaan wa ilaa haddii kale wa itlaafulmushtari ninkii mushtarka ahaayoo shaygii mabiicda ahaa dilaa qabdun waa gacan ku dhigid ayay noqonaysaa in calima hadduu og yahay annahu lmabiicu inuu yahay shaygii mabiicdahaa xaalata itlaafihi xilligaa uu dilay hadduu og yahay shaygu iibsaday inuu yahay wa ilaa haddii kale oo aanu ogeyn shaygii inuu yahay fa qowlaani laba qowl baa masalada ku sugan oo waxay la mid noqonaysaa ka aklilmaaliki ninkii maalig ahayee lahaa oo cuna dacaamuhu cuntadiisii almaqsuuba ee laga dhacay dayfan isagoo martiya cuntadii uu cunay oo kale ayay la mid noqonaysaa taa qaasib ma ku beri noqonay mise kuma beri noqonaynin yani qowlkaa saxina waa ku beri noqonayey haddii qowlkaaynu ku soconno isna qabdi iyo gacan kudhigid bay u noqonaysaa waalmadhabu madhab waxa weeye anna itlaafa albaayic ninkii baayicaha dilitaankiisii ka talafihi shayga dhimashadiisii oo kale ayuunbuu la mid yahay waladharu adharna waxa weeye anna itlaafa alajnabiyi ajnabi dilidiisu laa yafsaku ma fasakhayo dilidaasi beeci bal yatakhayaru lmushtari ninkii mushtari iibsaday baa door qaadan bayna an yujiiza inuu socodsiiyo iibkii oo wayaqrab alajnabiyu ajnabiga uu magdhabo oo ama yafsakha uu fasakho fayaqram albaayicu baayici uu ka magdhabo alajnabiya ajnabigii uu ka magdhabo waxau leeyahay sheekhu qowlka adharkii waxa weeye madhabku waxa weeye hadduu ninkii baayica ahaa shaygii dilo ninkii shaygan iibiyey ayaa dilay ma fasakhayo waxay hortu noqonaya unka talafihii shaygii oo dhintay oo iskii isaga dhintay ayuunbay la mid noqonaysaa shaygu haddii uu aafo samaawiya u dhinto maxaynu nidhi fain talifa in fasakha albaycu wasaqada thaman baynu nidhi hadduu ninkii baayaca shaygan lahaye iibiyey isagii lafdiisi qudha ka jaro ka talafihi isagoo aafo samaawiya u dhintay oo kale ayay la mid tahay markaa maxaa xukunku noqonaya iibkii waa ku fasakhmaya lacagtiina ninkii mushtarkaa waa ka dhacaysaa leannahu waxay leeyihiin dee ma suurto gelayso inuu ninkii baayaca ahaa bedel ugu noqdule warshaygii aan kaa iibsaday ee aada iga dishay ii bedel maxay le mabiicda dee madmuun ayay gu ahayd oo waxa uu ku waasayay lacagtan laga siiyey markuu dilana lacagtii ayaa dhacaysa qowlka markaa ka horjeeda halkanna wuxuu leeyahay ma fasakhmayo beeci ee mushtari ayuunbaa door qaadanaya hadduu fasakho lacagta waa dhacaysa hadduu banneeyana ninkan bayaca ayaa qiimihii yacni u magdhabaya waxaa kaloo adhar uu yahay buu yihi sheekhu inaan ajnebi hadduu dilo ajnebina waxaa looga jeedaa un cid aan baayic iyo mushtar midna ma ahayn ninkii iibiyey iyo kii iibsaday mid aan ahayn ayaa dilay laa yafsaku beecii ma fasakhayo hortuu dilidda ajnebigu bal muxuu samaynayaa ninka mushtarkaa ayaa door qaadanaya ninkii iibsaday ee ninka kale ka dilay ayaa door qaadanaya muxuu door qaadanayaa inuu iibkii socodsiiyo oo wayaqrab alajnabiyu ninkii ajnebiga ahaa uu bedelkii isagu magdhabo bedelkii shaygan uu dilay bedelkiisi inuu keeno ama inuu fasakho iibkii oo dabeedna ninkii baayaca ahaayee shaygan ninkii lacagtiisi wilan qaadanayaae ninkii baayac ahaa ajnebigii uu bedel ka magdhowdo ninkii baayacaha ajnebigu ka magdhowdo fayaqrama albaayicu alajnabiya yacni min alajnabiya ayay ka dhigantay way wada rafcinayaan laakiin wax suurtagala maaha yani waa iska qaladaad badan yihiin xarakada yani nuskaduhu fayaqramu albaa'icu yani wuxuu ka magdhabanayaa un weeye alajnabiya albedela min alajnabiy alajnabiy min alajnabiyi ninkaa ajnabiga ayuunbuu ka magdhabanayaa bedelkii walow tacayaba haddii uu ceeboobo qabla alqabdi gacan ku dhigidda ka hor ayuu ceeboobay faradiyahu dabeedna waa ku raali noqday akhadahu bikulli haman lacagta oo dhan ayuu ku wada qaadanaya waxau leeyahay sheekhu hadduu shaygii mabiicda ahaa ee la kala iibsaday ayaa ceeboobay waana intii aan gacanta lagu dhiginunba aafa samaawiya ilaahay u balaayo u soo diray baa ku timi oo siaasuu ku ceeboobay ninkii mushtar baa dabeed ka raali noqday oo iibkii khiyaar ayuu dhahay iibkii buu socodsiiyey akhadahu bikulli haman yacni lacagtoo dhan ayuu ku wada qaadanaya iminka wax loo jarayaa ceebtaa ku timi oo nusqaano loo jarayaa ma jirtee lacagta oo dhan ayuu ku wada qaadanaya maxaa yeelay isaga dee fasakh ayuu awood u leeyahay mar hadduu fasakh doona iskaga leexday lacagtii u siistay oo dhan ayuunbuu wada siisanaya ee walow cayabow hadduu ceebeeyo almushtari ninkii iibsaday falaa khiyaara khiyaar maahan aw ilajnabiyu ayaa ceebeeye falkhiyaaru ayaa sugan ee fain ajaaza hadduu maniya qarimal ajnabiyu ajnabiga ayaa magdhalaya arsha arshigii walow cayabahu hadduu ceebeeyo albaayicu ninkii shaygan iibiye falmadhabu madhab waxa weeye hubuutulkhiyaari inuu sugnaanay la taqriimi laakiin ayada magdhow ma sugnaanayo waxau leeyahay sheekhu hadduu ceebeeyo shaygii ninkii mushtar ee shaygan iibsaday ayaa ceebeeye wax khiyaarahoo uu leeyahay ma jiro maxaa yeelay dee ceebtani ficilkiisa ayay ku timi markaa raddigii qahriga ahaa ee qasabka ahaa ayaa markaa sababtiisa ku mamnuuc noqonaya ee ceebo hore uu ku celin lahaa qaabid ayaanu noqonaya waxa uu dilay amaa waxaa ceebeeyey nin ajnabi ah ayaa ceebtan u geystay falkhiyaaru khiyaar ayaa ceebayntaa ninkii mustar ugu sugan ninkii mustar ee shaygan iibsaday khiyaar iyo door buu leeyahay haddaba hadduu iibkii socodsiiyo oo uu iibkii oggolaaday inuu sidiisii jiro harima alajnabiyu alarsha ninkan ajnabiga ah ee ceebaynta isagu geystay ayaa arshiga yacni magdhabaya isaga ayaa magdhabay isaga ajaaniya waana markay bacda qabdi lmabiicayt intii gacanta lagu dhigi weye ama hadday hortii tahay maya oo inuu dhinto ayaa bannaan oo iibkiiba marka waa ku fasakmaya marka haddii masalan waxaani ay yihiin waxaan addoon ahayna dee waa wixii qiimihiisa ka nusqaamunba arshigu noqonayaa haddii masalan ay addoon tahayna waxa weeye waa qiimihiisa masalan haddii gacan oo kale laga jaro nisb qiimatihi ayay noqonaysaa waa la qiimeynaya qiimihiisa markaa barhkii ayay noqonaysaa haddii uu ceebtan u geysta ninkii baayacahay shaygan laga iibsaday ayaa ceebtanba sameeyey madhab waxa weeyaan inuu khiyaar ninkii mushtarkii ninkii iibsaday inuu khiyaar u sugmayo weeye ninkii mushtarka ay iibsaday ayaa khiyaar u sugmaya door la taqriim laakiin isaga magdhow laguma lehay khiyaar buu leeyahay maxaa yeelay ee aan markaa ayada khilaaf kuma jira baa la leeyahay xagga inuu u sugnaanayo khiyaarku maxaa yeelay dee ninkan baayici waxyeeladan u geystay laba midun bay noqonaysaa ama aafo kalun bay noqonaysaa aafo samaawiya ama ficil ajnabi labadaa midun baa la xisaabinayaa aafa samaawi iyo ficil ajanabi labadubana khiyaar waa sugayeen magdhowga ayuunbaa isaga khilaaf ku jiraa yani inuu wax magdhowo bixinayo inaanu bixinaynin walaa yasixu ma ansaxayo bayculmabiici shaygii aada iibsatay iibinteedu qabla qabdihi inta aan gacanta lagu dhigin walasaxu asaxna waxaa weeye ana baycahu iibintiisa lilbaayici uu ka iibiyaa ka kayrihi isagoo dad kale ka iibiyey ayuunbay la mid wa ana alijaarata walasax waxa weeye ana alijaara kirayn walrahna iyo rahn walhibata iyo hiben kalbaayici iibkii bay la mid waana alictaaqa xorayntina bikhilaafihi midoo khilaafsan weeye arrinkaa iyo xuunkaa wuxuu leeyahay sheekhu ma ansaxayo shayga mabiicdaaheed iibsatay inaad sii iibisaa ilaa ad gacanta ku dhigto ilaa aad gacanta ku dhigto inaad sii iibisaa lama ogola hayda rasuulku sala la alay slam wuxuu hi man ibtaaca طacaaman falaa yubiicu xataa yastawfiya ninka cunto iibsadaa yuu sii iibinay ilaa inta uu yacni ka soo oofsanayo isagu ee uu gacanta ku soo dhigayo xadiis saxiixa weeye xakiim ibnu xisaam waxa uu ku yidhi rasuulku laa tabicanna shay-an xataa taqbida ha iibsani ha iibinin markaa shay ilaa ood gacanta ku dhigto shayna ha sii iibin adu midda labaad dee milkigii ayaa iska daciif ah milkigii mar haddaanad gacanta ku dhigin milkigii ayaa iska daciifa oo maxaa yeelay dee hadduu iskaba dhinto shaygii iibkii waa fasakmayey marka waxaan inuu milkigaagaba toosa usoo wadageli doono ma ogido waad ka war la'day mar haddii aad saa uga war la'dahay dee inaad sii iibiso lama ogola sidaasdadka qaar baa samayn jiray maray hay-adayo wax keeni jireen ayaa dabeedna inta foojarriyo wax loo soo gooyo intaasoo qamadi ama intaasoo raashin kale ah ayuu dabeedna foojarkiibuu ka iibinayaa dad kale oo waxoogay badan uu ka siinayaa waa nafsan masaladan aynu sheegayno wey waxaas ilaa u gacantaada soo galo ma si iibin kartid asaxna waxa weeye in iibkiisa ninkii kaa iibiyey aad ka iibisaa inuu la mid yahay ka kayrihi adoo nin kale ka iibiya oo aan isaga ahayn oo ma ansaxayo maxaa yala xadiisii baa dee dee caam ah milkigana sidii buu isaga daciif yahay marka inaad isaga lafdiisii aad dib uga iibisaana lama ogola ama iibkii ka yaray ama ka badi hadda intaad qof shay ka iibsato dabeedna hore gacantaada usoo gelin waayo tidhaahdo waar adiguba iga faasax oo iga iibso aada dib iga iibso lama ogola faaniga asaxa ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay waa iska ansaxayaa ninkii shaygii maqsuubka ahayo ninkii qaasibkaha laga iibiyo ayuun bay la mid hadduu nin wax kaa dhacood ka soo saari kari weydo dee inaad ka iibisaa waa bannaanayd markaa tanna tiun bay la mid tahay buu leeyahy wa ana alijaara wal asaxdaas haw taalla asax waxa weeye kirayn shaygii aad kirayso iyo rahmid aada shay urhaandigto iyo hibo aada siibaysa iyo wax alliyaaliyo wixii la midkahaa kal bayci iibka ayay la mid yihiin oo macnaha iibkay la mid yihiin waa maxay ma ansaxay shay aanad gacanta ku dhigin inaad sii kirayso inaad rahanto inaad hibayso ilaa aad shayga gacanta ku dhigto maxaa yeele dee milkigii ayaa iska daciif ah halkaa uu ina leeyahay haddaba qabla qabdihi uu ina yidhi bayculmabiici qabla qabdihi halkaa uu ina yidhi waxaynu ka fahmaynaa haddii ay bacdalqabdi intii gacanta uu ku dhigay ay tahay inay waxaan oo dhami ku bannaan yihiin yacnii ujeeddaduna sidaa maaha waxaa lagu xidhayaa haddii aanu baayicu khiyaar lahayn haddii ninkii baayic aha uu khiyaar u taagan yahay jaraa u taagan khiyaar ah markaa ma sii iibin kartid mana sii rahmi kartid walow gacantaadaba ha soo galee ilan wuu fasaqi karaayo nin baa jara u taagan yahay ictaaqna waxa weeye yacni asax waxa weeye xorayntu taaniga markaa masalada ku jira ka horjeeda wuxuu le waa iska ansaxayaa asaxna waxa weeye xorayn shaygii lasii xoreeyay soon gacantaada gelin bikhilaafihi madkuurka aan soo sheegnay wuu khilaafsanyay isagu oo waa maxay isagu waa ansaxayaa shaygii oon aada iibsatay addoonkii aada iibsatay oon gacantaadaba soo gelin inaad xoraysaa iyadu waa iska bannaan tahay waxaanay u ansaxaysaa shaarica ayaa bahalka cidqiga aada inoogu booriyo oo aan waxba ku xidhin si ibnu aadamkaasi uu addoonnimada uga baxo ibnu mundirna ijmaac ayuu soo naqliyey arrintaa lagu ijmaacsan yahay culimada ku kulansan yihin faaniga asaxa ka horjeeda wuxuu leeyahy ma ansaxayo sida iibka oo kale isaalatulmilk milkii la suulinaya ayay jaamico oo labadoodaba wada kulminayo oo ma bannaana wathamanu lacagtii almucayanu ee la cayinay kalmabiici mabiicdii ayay la mid tahay oo falaa yabiicuhu ma iibinayo albaayicu ninkii bacay qabla qabdi intaanu gacanta ku dhigin waxau leeyahay sheekhu shayga lacagta ee mucayanka ama lacaghaada ama keyrkaada wixii lacag lagu dhigay wax lagu iibsanayo wixii lacag oo kale aad ka dhiganayseed wax ku iibsanaysaa marka haddaad daar wadatood gaari ku doonayso dee daartaasumaa taman ku noqonaysaa aada wax ku doonayso markaa shay hamantii lacagtii mucayanka ahayd ee la cayimay ee wax lagu iibsaday ee halkaa taallay ayaduna waxay la mid tahay kalmabiici shaygii kale ee la iibsanayay ayay la mid tahay intaan gacanta lagu dhigin oo wixii aan soo marnay eena mabiicda ku soo marnay oo dhan baa halkanna iyadana imanayo la mid bay tahay mar haddaan sidaan nidhi ma iibin kara ninkii baayic ahaa intaanu gacanta ku dhigin lacagtuu halkaa taalla in wax kale kusii faasaxaysnaa wilaada khasnada igaga jirta yacni lama ogola ilaa ay isna gacantiisa soo gasho halkaa iibkana waxaa looga jeedaa un tasaruf yacni kuma tasarufi karo ma adeegsa kuma takrifari karo weeye oo taa iyo horun bay la mid tahay walahu waxaa u sugnaaday qofkii baayicu maalihi maalkiisii inuu iibiyo fii yaddi hayrihi hayrkii gacantiisa ku jiray amaanatan ammaano ugu jiray inuu iibiyaa buu leeyahay wadaalika mithaalka wadiicatinba weeye waxaad qof wadiico dhigtay wa mushtarakin shay la wada leeyahay wa khiraadin iyo maalkaa la yidhi inoogu shaqee wa marhuunin iyo shay markaa la raandhigayo bacda infikaaki intii la fakiyey dabadeeda wa mawruuhin iyo mid la dhexlayi weeye wa baaqin iyo mid ku baaqiya weeye fii yaddi weliyihi weligiisa gacantiisa bacda rushdihi intuu toosnaaday kadib wakadaa caariyatun caariyana waa kula mid wamaakudun iyo mid loo qaaday bisoomin baayacaad waxau leeyahay sheekhu waxaa qofkii uu leeyahay inuu iibiyo macnaa inuu ku tasarufo inuu ku takrifalo ayuu leeyahay maalkiisii gacan cid kale ammaano ugu jiray wuxuu qof kale ammaano ugu dhiibtay ee ammaan ahaan uu ugu hayey inuu ku takrifalaa buu leeyahay oo waa maxay waa wadiica maalaa tiri qof qasnadaada ay guri halka hay taallo waad ku takrifali kartaa mushtarag wey waxaa qof wada leediya xoolaha qof wadale isugu kin jira waad ku takrifali kartaa yacni qaybkaagii qiraad masalan nina xoolo loo dhiibo oo la yidhi xoolahaas inoogu shaqee marhuun bacda infikaaki shay la rahan dhigay laakiin waa goorma waa intii la fakiyey ee ninkii wixiisii loo celiyey ama uu ninkii iska fasaxay murtahin ninkii la rahan dhigay uu iska fasaxay wa mawruuf iyo kii dhaxalka ahaa kaasina isna wuu ku tagrifali karaa wixii mawruudka ahay markaa dhaxalka ahaa na wuu ku tagrifali karaa iyo mid ku baaqiya gacantii weligiisa intuu rashiid noqday kadib masalan ilmo yar ayaa weligiisba maal u hayey dabeedna waa qaangaadhay oo wuxuu noqday mid rashiida rushdigana waxa weeye mid diintiisa iyo adduunyadiisaba hagaajinaya buu noqday welina kamuu soo qaadana weligii baa sidii u hayaa kaa gacanta weliga ku baaqiya intuu hanuunay ee uu toosnaaday inuu wax ku iibsado ku tasarufa ayuu leeyahay maxaa yeelay dee milkiga uu arrintaa milkisan yahay baa dhammaystiran isla markaa wuxuu awood u leeyahay inuu qofkii gacanta u geliyo ayuu leey ilan waxba kagama xidhne waxa isaguna la mida maal gacanta cid kale ku jira oo masala caari ahaan ugu jira damaanlyad baa la ydhaha caari ahaan buu ugu jiraa gacantiisa maalkaa markaa uu qofka caariyeysiiyey isna wuu iibin karaa maaquud bisawm wax baayacaad loo qaaday oo masalan qof inuu wax iibsada doonaya ayaa shayba kaa qaado shaygii buu halkan la taagay oo kolba dhinac buu u rogayaa bal inuu cajabiyey inaanu cajabinin dee inaad markaa ka faasaxdo o tidhahdo waar ken kan kale aan ka iibiye ad kaba soo qaado waad leedahay walaa yasixu ma ansaxayo bayculmuslami fiihi kii wax lagu horumarsaday iibkiisu ma ansaxayo walalictiyaadu canhu in laga bedel qaataana ma ansaxayo waljadiidu jadiidna waxa weeye jawaasulistibdaali bedel qaadasha inay banantay cani thamani lacagtii laga bedel qaataa ee fain istabdala hadduu bedel qaato muwaafiqan mid ku waafaqsan fii cilati ribaa ribada cilladeedii wadaalika mihaalka daraahima buu can danaaniire ka bedel qaatay usturida waxaa la shardiyaa qabdulbedeli bedelka inuu ku qidloodo fi lmajlisi majliska wal asaxu asaxna waa annahu laa yushradu tacyiinu fi lcaqdi caqdiga in lagu cayinaa in aanay waxba shardi ahayn wakada alqabduna waa kula mid inaana shardi ahayn fi lmajlisi lagu kala qibdoodo in istabdala hadduu ku bedesho maa shay laa yuwaafiqu fi lcilati xagga cillada aan ku waafaqsanayn wadalika mithaal ka hawbin baabu can daraahima ka bedel qaadanaya waxau leeyahay sheekhu ma ansaxayo bayculmuslamu fiihi kii wax lagu horumarsaday iibkiisi ma ansaxayo waa baabusalam waxa weeye masalan salamka xaqiiqadiisu waynu gaadhi doonaaye nin baa masalan lacag buu bixinayaa wuxuu leeyahy waxaan kaa doonayaa shay caynkaa iyo caynkaa iyo sifadaa iyo noocaa iyo noocaale inaad ii keento lacagtiina waa taa markaa qofkaa lacagta bixinaya waxaa la idhaha muslim waa kaa uu horumarsanaya kaa wax lagu horumarsanaya lacagta loo siiya muslamu ilayhi baa la yidhahdaa shaygaa layska doonayo ee lacagta laga sii bixinayo muslamu fiihi baa la yidhahdaa lacagtaa la bixinaya ra-sumaal baa la yidhahdaa iyo siiqada arkaantiisa waa shantaa marka muslamu fiihi waa waxaa lacagta laga bixiyey ee la tilmaamay ee la doonayo qofka laga doonayo inuu keeno kaasaa muslamu fiihi la yidhahdaa shaygaa in la iibiyaa ma bannaana in laga bedel qaataana ma bannaana intaanu gacanta ku dhigin maxaa yeelay nahyigii ayaa dee caam ahaa in waxaan gacanta lagu dhigin iibinteeda nahyigaasaa caam ahoo macatani ay soo gelaysaa jadiidna waxa weeye qowlka jadiid ee lilimaam shaafici in laga bedel qaadan karo lacagtii dimada ku sugnayd lacag ayadoo dimada ku sugan dumadda qofka ku sugan masalan shay baa la kala iibsaday lacagtii qofka ayaa lagu leeyayo dumadiisa ay saaran tahay taa iyada waa laga bedel qaadan karaa maxaa yeelay xadiid sugan ayaa jira tirmidiyi ay warinayaan keyrkii ay saxiix xaakimna saxiix yeelayaanoo calaa shardi muslim kusoo saaray ibnu cumar ayaa wuxuu yidhi waxana geel ayaan u iibsan iibin jiray danaaniir baan ku iibin jiray geelna soo kaxaya ayaan danaaniir ku iibin jiray dabeedna anoo danaaniir qof kula baan daraahim ka qaadan jiray daraahim ayaan ku iibin jiray masaaladana danaaniir ka qaadan jiray rasuulka ayaan dabeedna u imo arrinkii baan weydiiyey wuxuu yidhi laa ba'sa idaa tafaraqtum walaysa baynakumaa shay wax dhibaatii kuma jiraan haddaa kala tagtaan idinkun waxba idiin dhexaynin macnaa idinkoo kala qaatay waxaana aad kala bedelateen idinkoo kala qaatay waxba kuma jiraan marka waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu bedel qaato wax ku waafaqsan fii cillati riba ribada cilladeeda wax ku waafaqsanoo bimacnaa rabowi ah oo ay isku cillana yihiin shaaficiyadu waxay dhahdaan waa dacamnimadan iyo lacagnimadan raashinka iyo waxay ribadu gashaa ay leeyihiin iyo lacagta dahabkiiyo fidlada markaa dahabkiiyo fidladana waxa weeye waa ashyaada kuwa ugu qiimo badnaye lagu qiimaynayo waa cilladu xaggan lacagtana xaggan raashinkana waa raashinnimada iyo tocmiga iyo quudashada ah qaar baale waa miisida qaar baale waa miisaanka cillada ribada aad bay isugu qabteen marka haddii ay isku cillo yihiin oo waa maxay daraahim ayuu danaaniir ka qaadanaya isagoo danaaniir kulahaa buu daraahim qaadanaya usurida qadulbedel waxaa la shardiyaa kaa aad ku bedelatay inaad fil majlisi ku kala qaadataan si aan riba u imanin waa halkaa lagu kala qaataa asaxna waxa weeye inaan la shardinaynin tacyiin caqdiga in lagu cayino waxba shardi maaha waxba shardi maaha buu leeyahay in caqdiga yacni lagu cayino oo lagu caddeeya waxba shardi ayada maaha iyadoon waxba caqdiga lagu caddaynin oon lagu cayinin on halkaa la soo joojin haddana waa in la kala qaata waxba in marka caqdiga lagu cayino layha waa kaa waxba shardi maaha taanigu wuxuu le waa shardi oo si baycu dayn bidayn dayn dayn aan loogu iibinin waa in la cayinaabu isagu leeyahay kadalik saasoo kale lama shardiyo bedelka in majliska lagu kala qaato in istabdela maa laa yuwaafiqu fi lcilla cillada ribada waxaan ku waafaqsanayn haddii uu kaga bedel qaatana waxba qabdi majliska in lagu kala qaato lama shardiyo waa maxay dee maro ayaau daraahim ka qaadanaya daraahim ayaa uu ku lahaayo maro ayuu qaadanaya walow istabdela hadduu ka bedel qaato can alqardi can almaqruudi bimacnaa shaygii amaahda ahaye laysamaahiye waqiimata almutl waqiimata almutlafi shaygii la dilay qiimihiisa ayuu ka bedel qaatay jaazi waa bannaanye wa fi ishtiraadi qabdihi gacan ku dhigiddiisa fi lmajlisi lagu kala dhigana maa sabaqa wixii noo soo hormaray baa ku sugan waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ka bedel qaato shaygii waxa uu leeyahay markaa sheekhu haddii uu ka bedel qaato shaygii amaahda ahaa ayuu ka bedel qaatay oo wax kale ayuu ku beddeshay waxa kaloo uu ka bedel qaatay shaygii markaas mutlafka ahaa ee laga dilay qiimihiisii ama kii la midka ahaa ayuu ka bedel qaatay jaaza way iska bannaantay oo arrintaasi wax iska sugan weeye shaygu qof amaahiyey markaa wixii uu ka doonayay ayuu ka bedel qaatay shay qof baa waxbaa laga dilo qiimihiisii aya uu ka bedel qaato wax kale uu ku bedeshay waa iska bannaantay haddaba wuxuu yidhi beddelkaa in majliska lagu kala qaadanayo iyo in tacyiin lagu samaynayo maa sabaqa wixii noo soo hormaray ayaa ku sugan oo inuu cilaturiba ku waafaqsan yahay inaanu ku waafaqsanayn hadduu cilaturiba ku waafaqsan yahayna in la lagu majliska lagu kala qibdoodo ay tahay haddii aanu ku waafaqsanayna inaan lagu kala qibdoonayn weeye wa baycu dayni dayn iibinteedna wa baycu dayni dayntii oo laga iibiye likayri man mid kayrkii calayhi gudkiisa haatay baailun baail wey fi lahari haddaan qabano lidaalika mithaal bian ishtaraa waa inuu cabda zaydin bimi'atin boqol oo lahu calaa camrin ugu sugnaaday waa inuu ku iibsado ee walow kaana lizaydin iyo wa camrin daynaani hadday calaa shaksin ku leeyihiin oo fabaaca zaydun camran daynahu uu ka iibiye bidaynihi uu kaga iibiye batala qaطcan khilaaf la-aan bu waa burayaa kaas waxa uu leeyahay sheekhu dayn iibinteed ayaan ayadan la ogolayn macnaha wuxuu uga jeedaa mihaalku si uu inoogu toosnaado dayn wax ku iibsigeed dayn wax ku iibsigeed weeye baatil weeyaan dayn inuu wax ku iibsado oo ciddii lagu lahaa cid aan ahayn uu wax kaga iibsadaa baailun fi lahari adar haddaan qabno waa baail mihaal ahaan waa maxay wuxuu iibsaday buu yidhi addoon ninka zayd la yidhaahdaa leeyahay ayaa muxuu siistay boqol uu camar ninka la yidhaah ku leeyahay marka mihaalku waxa waa wax ku iibsi ee maaha iibin iyada lafdeedii maaha li'annu dee shaygii ma dhiibi karayo ilan waxaa la doonaya shaygan inaad iibto ma dhiibi karayo saa darteed ayaanu ansaxayn aaniga wuxu leey waa iska ansaxaya laakiin kaa isaga ay gudkiisa ahaatay waa laga iibin karaa oo waxbaa lagaga iibsan karaa haddii ay zayd iyo camar hadday laba daynood ku wada leeyihiin shaksi ayay laba nin ay dayn ku wada leeyihiin markaasaa zayd camar wuxuu ka iibiyey dayntiisii ayuu dayntiisii kaga iibiyey nin bay wax ka wada iibiyeen labadii daynood ay ninkaa ku lahaayeen bay isku iibiyeen batala qaطcan isagu khilaaf la-aan iyo go-aan ba isagu waa burayaa ama jinsigu ama hayeen iskhilaafsanaan can bayci ilkaali bilkaali rasuulku sal la sl wuxuu nahiyey can bayci ilkaali bilkaali dayn dayn lagu iibiyo waa waxaad cod ku leedahay oo wax kaloo markaa qofkaa lagu leeyahay aada ku kala iibsataan ayaa bayculkaali bilkaali ay noqonaysaa kaasaas ayaan iyada wax khilaaf masalada aan ugu jirin taa kalena waxay ahayd dee in aad wax ku iibsanayso tana waa daymo laysku iibinayo waxaynu ku soo dhex jirnay mabiicda gacan kudhigiddeedii iyo tamankiiba waxaa markaa in badan kitaabka aynu gacanta aynu afka ku soo haynay qabdi qabla alqabdi bacda alqabdi damaan yani qabla alqabdi waa min damaani fulan waa min damaani fulan ayaynu ku soo haynay halkan markaa wuxuu sheekhu inooga gelayaa bal sharci ahaan waxa qabdi iyo gacan ku dhigidi ay noqonayso wa qabdulcaqaari maguurtada gacan ku dhigiddeedu takhliyatuhu takhliyatuhu waa bannaynteeda lilmushtari qofkii iibsaday loo banneeyo wa tamkiinuhu iyo iyada oo la makamiyo oo loo suurtogeliya min atasarufi inuu ku tasarufuu ku tagrifalo bishardi firaaqihi inuu ka faaruq yahay ayaa la shardiyaa min amticati albaayici ninkii baayica ahaa ee shaygan iibiye alaabtiisii waa inuu faaruq ka yahay sheekhu marka qabdi laga hadlayo ee waxaan gacan ku dhigiddiisa laga hadlayo ayaa laba loo kala qaaday wax maguurto ah iyo waxaa manquulaadka ah ee la qaadqaado ayaa loo kala qaadaa taa isagoo inoo soo horemariyey waxyaalihii aan manquulka ahayn ee aan la qaadi jirin ayaa wuxuu leeyahay sheekhu wa qabdu lcaqaari takhliyatuhu lilmushtari waxa weeye shaygii caqaarta ee maguuridda ahaa gacangelintiisu qabdu lcaqaar yacni iqbaaduhu baa looga jeeda gacan ugelintiisu marka qofkii aada ka iibisay aada gacanta u gelinayso caqaarna waxay noqonaysaa dhulkii iyo geedihii iyo dhismayaashii waa takhliyatuhu lilmushtari waa in loo banneeyo oo loo faaruqiyo ninkii mushtarka ha ee iibsaday wa tamkiinuhu min atasarufi iyo isaga oo la makamiyo oo loo suurtogeliyo min atasaruf inuu ku takrifalo waa in loo suurtogeliyaa oo masalan miftaaxii loo dhiibaa walow yaanu qofka kugu tasarufin oo aanu gelinba e mar haddii miftaaxiisii gacanta laga saaro isaga oo yacni alaabtii ninka baayaca owl ahaana laga khaali yeelay oo laga dhammaystiray waxay noqonaysaa qabd macnaha waa inaanu halka ahaanin un baa looga jeedaa maanic xisya iyo mid sharciga midnaba waa inaanu jirin maanica sharciga masalan haddii dee meeshii oo masalan qasbi oo kale lagu haysto dhicid haddii lagu haysto oo shaygani dhac uu ku maqan yahay oo dhac lagu degan yahay dee takhliya iyo tamkiin ma imanayo manicga sharcigaahina waxa weeye haddii masalan meeshaba masalan rahan oo kale loogu jiro ama kiraba loogu jiro taasina maanic sharciga ayay noqonaysaa markaa qabdigana waxaa loola noqdaa uun xagga curfiga xagga caadada dadka maxaa yeelay daabit sharci iyo luqa midnaba waanu lahayn wax koobaya xagga sharci ahaan uu yidhi waxaasunbaa qabdi ah waxaa kalena qabdi maaha ayaan jirin xagga luqa ahaanna ma jiro sidaa daraaddeed mar haddaan wuxuu daabit sharciga iyo mid luqa midnaba aanu lahayn waxaa loo celiyaa curfiga sida ixyaa ulmawaad dhulka dhintay noolayntiisa oo kale oo inoo iman doona xifdiga masalan sariqada oo kale qofka maalka gacanta lagu goynayo waxa le waxa shardiga inuu yahay muxaras bixirsi misli waxaan waxaa la midka halkii lagu ilaalin jiray shay lagu ilaaliyey waa inuu yahay marka waxa uu leeyahay sheekhu bishardi faraaqihi min amticati lbaaya waxaa shardi a laakiin in loo faaruqiyo oo laga saaro min amticati lbaayic ninkan baayacee shaygan iibiyey gurigan iibiyey ama dhulkan iibiyey waa in alaabtiisii laga faaruqiyaa marka loo khaali yeelayo ee inuu ku tagrifalana loo suurtogelinayo waa in alaabtii ninkan baayaca ahaana laga faaruqiyaa maxaa yeelay dee gacangelin iyo u dhiibidi curfi ahaan isagoo ninkii alaabtiisii uu kala wada buxuu ka faaruqiya ayay ku xidhan tahay marka waxaa kaloo la mida oo aanu sheekhu inoo sheegin amtica kayri almushtari masalan ninkan iibsaday ciddii kale ee aan ahayn alaabteediina waa in laga faaruqiyaa haddii masalan kiro loogu jiray amaba masalan qof la caariyeysiiyey waa in alaabtaa kalena ayana laga khaali yeelay oo laga saaraa fain lam yaxdur haddaanay xaadirin alcaaqidaani labadii wax kala goosanaya almabiica haddii aanay xaadirin shaygii mabiicda ah iibay shaygii laybinaya haddaanay xaadirin goobteedii uctubira waxaa la fiirinayaa mudiyu zamanin wakti inuu tago yumkinu fiihi ay suurtogelaysa almudiyu ilayhi in loo tagaa fil asaxi as haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu haddii aanay xaadirin labada caaqidaankaahi mabiicda yacni shaygan la iibinayay goobteedii haddaanay xaa masalan guri baa la kala iibsanayo gurigii may xaadirin oo may dhex tegin shardina maaha yacni marka dee guri iyo waxaa caqaaraadka maguurtada la kala iibsanayo xaadiritaankuna shardi maahae waxaa la fiirinayaa uun qabdigii waxaa xasilitaankiisa loo fiirinayaa inuu wakti tago wakti ay suurto gelaysa in lagu gaadhaa wakti lagu gaadhi karaa inuu tago ayuun baa la shardiyaa oo masalan haddii la idhaha meesha ay ku taallay waxaa loo socon karaa saacad tan waa inay saacaddii tagtaa bilasax ama yadulmushtariga ku jira ama yanugjan manquul haada ama keyrkii haada maxaa yeelay ayada tegitaanka goobtaasi waxba la ictibaaray mashaqa hadday ku jirto qofka wax lagu qasbaya maaha waktiga inuu tago oo intii lagu gaari lahaa ay tagta ayaan wax mashaqi ku jirin oo kaas ayaa la ictibaariyey asax baynu leeya haaniga asaxa kasoo horjeedaa wuxuu leeya laa yuctabar lama ictibaarinayo liannahu laa macna liictibaarihi maca cadami alxuduur wax macnuu leeyahay ma jiro yacni waktigaa tegitaankiisu mar haddii aan meeshii la tegin bu isagu leeyahay wa qabdulmanquuli shaygii manquulka ahaa ee la guurinayay isaga la watay gacan ku-dhigiddiisu waa taxwiiluhu wareejintiisa fain jara albaycu iibku hadduu ku dureero bimowdicin meel laa yakhtasu bilbaayici aan ku gaar ahayn ninkan iibinayay kafaa waxa ku filan naqluhu raritaankiisa ilaa xayizin meel kale loo raro wain jaraa hadduu ku dureero fii daari lbaayici ninka bayca daartiisana lam yakfi daalika kaasi kuma filla ilaa biidni albaayici ninka baayica idankiisa mooyaane oo fa yakuunu wuxuu noqonayaa markaa muciiran lilbuqca goobtaa mid caariyeysiiyey ayuu noqonayaa waxa uu leeyahay sheekhu shaygii manquulka ahaa ee la rarayay ama la kaxayn karaya meesha inta laga kaxay meel keena la geyn karaya ama xayawaan haada ama wax yaroo kaloo la qaadan karayaba ha ahaadee qabdigiis iyo gacan ku-dhigiddiisu waxa weeye taxwiiluhu in la wareejiyo oo meeshii uu yaallay aad ka wareejiso oo meeshaad adigu doonaysa aad u wareejisato xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen ibnu cumar laga warinayo ayaa wuxuu ihi waxaan ahayn kuwo iibsada cunto waxoogay ah oo jusaafahoo aan qadarnayn fa nahaanaa rasuul lahi sala alla alay slam an nabiicahu xataa nanqulahu min makaani rasuulku markaa noo diiday inaan iibinno ilaa aan ka rarno yacni halkii uu yaallay oo aan meel kale u rarno cuntada waxaa markaa iyana looga qiyaasay wixii kale mar haddii sheegii manquulka ahaa rasuulku cuntadii uu yidhi meeshaa laga raro meel kale ha la geey waxyaala kale manquulaadka ahaana way uga qiyaasteen haddaba iibku hadduu fain jara albaycu iibku hadduu ka dhaco meel ayuu ka dhacay laa yakhtasu bilbaayic bimakaanin laa yakhtasu bilbaayic meel aan baayic ninkan iibinaya ku gaar ahayn meel aanu isagu iska lahayn mushtarka ayay ku gaar tahay ama cid kaleba ayaa leh ama cidba ku gaar maahe waa meel iska bannaan oon cidina lahayn waddo masaajid kafaa waxa ku filan buu yidhi qabdigiisa iyo gacan ku-dhigiddiisa naqlo min xayizin ilaa xayizin in laga raro meel oo meel kale uun la geeyo ilaa xayizin yacni in meeshii uu yaallay intuu ka raro uu meel kale unu raro macnaa intuu soo qaato un dedaalkan u dhigto neefkii intuu soo wareejiyo uu meel kale soo joojiyo taas ayaa ku filan haddaba haddii uu iibkani ka dhaca buu yidhi fii daari lbaayic ninka baayica daartiisii ayuu ka dhacay masalan meel uu manfacadiisa mutay ayuun baa loo jeeda ama milki ha ahaato ama meel u karaysan ha ahaato ama meel la ammaanaysiiyey ha ahaato yacni midkay doontaba ahaatee meel isaga ku gaar ah ayuu iibku ka dhacay lam yakfi daalika kuma filla naqligaa meel intaad ka rarta meel kale aada geysa ilaa biidni albaayici baayica ninkan iibinayo ku oggolaada mooyaane haddii masalan gurigiisii aa fadhidaan oo waxaa kala iibsanayseenba waa alaab yar yahay oo intaad xaggan ka soo qaadda aad xaggan un isaga soo wareejiso soo dhigto macnaa wuxuu leeyahay taasi kuma filla maxaa yeelay halkanaad ka soo qaaday iyo halkanaad dhigtay labadaba isaga ayaa leh mar hadduu labadiiba isagu uu leeyahay isagoo idanku siiyo oo idhaahda la wareegoo adigu meelaha agtaada dhigayso oo ku yidhaahda mooyaane taasi qabdi ku noqon mayso haddii uu ku idnana oo uu yidhaahdo halkan ka qaado adigu xaggaaga igala wareeg dhinacaaga aada fadhida dhiga hadduu yidhaa ayuu hadduu yidhaahdo fa yakuunu muciiran lilbuqca waxa uu noqonayaa qof caariyeeyey buqcadaa iyo meeshaa uu yidhi u rar halkaa uu yidhi halkan ka qaado halkaa dhigo halkaa uu yidhi dhigo ayuu noqonayaa meel uu caariyeysiiyey macnaha meeluu ammaanaysiiyey ayay noqonaysaa waxaynu ku soo jirnay qabdigii macnaha kala qaadashadii iyo gacankula gacanku kala dhigidda shaygii la iibsaday iyo lacagtii farcun haadaa mufaracun mima qablahu mid laga farciyey wixii noo horeeyey weeye kani macnaha waa wax la xidhiidho farac iyo qayb iyo laan ka ah arrinka aan soo haynay ee mabiicda gacan ku dhigiddeeda lilmushtari ninkii mushtarka ahaa ee iibsaday waxaa u sugnaaday qabdulmabiici shaygii uu iibsaday inuu gacanta ku dhigo in kaana thamanu lacagtu haddii uu yahay mu'ajalan mid muddo loo qabtay aw ama sallamahu uu dhiibay wa ilaa haddii kale falaa yastaqilu bihi la keliyoobi maayo waxa uu leeyahay sheekhu waxa uu leeyahay qofkii mushtarka ahaa ee shayga iibsaday qabdulmabiic shaygii mabiicda hayuu iibsaday inuu gacanta ku dhigay ayuu leeyahay istiqlaalan yacni isagoo la keliyoobaya inuu iska kaxaysta ama wixii qaatay ayuu leeyahay laakiin waa goorma in kaana thamanu mu'ajala haddii ay lacagtu tahay mid mu'ajalahoo muddo loo qabtay masalan neef xoolaa baa la kala iibsanayey ama shay kale gaadhi ayaa la kala iibsanayey ama wax kalea la kala iibsanayey markaa lacagtana waxaa laga dhigay muddo ayaa loo qabtoo bil ama laba bilood ama maalin muddo ayaa loo qabtay marka haddii lacagtu ay mu'ajal tahay oo muddo loo qabtay inuu ninkii la keliyoobo qabdigii iyo gacan ku-dhigiddii ayuu la iibsaday maxaa yeelay dee ninkan baayica ahi ee shayga iibiyey xaq uma leh inuu xabaaso ama uu gacanta ku haysto liannahu wuxuu ka raali noqday mabiicdan muqaabilkeedii ama wuxuu ku doorsanayay inuu muddo kadib uu yeesho ou helo marka xaqul xabs ayaanu lahayn ama wuxuu yidhi mu-ajal ma ahayna xaal uu ahaaye wasallamahu wuu dhiibay masalan muddo ma lahayne xilligaas in la bixiyo ayaa lagu heshiiyey markaasuu gacanta ka dhiibay lacagtii wuxuu leeyahay inuu shaygii mabiicda ahaa isna gacanta ku dhigo oo uu la keliyoobo wa ilaa haddii kale oo ay xaallo ahayd yacni midaan wakti loo qaban ay ahayd aanu dhiibinna falaa yastaqilu bihi falaa yastaqilu la keliyoobi maayo bihi biqabdihi shaygii gacan ku-dhigiddiisa isagu la keliyoobi maayo ee waxaa laga maarmaana ninkii baayacee shaygan iibinayey inuu u oggolaado maxaa yeelay inuu xabaaso oo uu ninkii baayacaha sii haysta ayuu xaq u leeyahay leanna waa tanoo dee lacagtii lagama siinine haddii uu la keliyoobo oo uu yacni mushtarkii isagoon lacagtii xaalada ahayd bixin uu shaygii iska qaato waxay leeyihin waxaa laasim ku ah inuu celiyo tasarufkiisuna kuma fulayo damaankiisana bilyad alxusiya yacni ayuu ku gelayaa yad sharciga damaankiisa ku geli maayo walow biica shay-u shayga haddii la iibiyo taqdiiran qadarid ayaa lagu iibiyey wadalika mithaalka thawbin iyo wa ardin mare iyo dhul weeye darcan lagu iibiyey maro iyo dhulba weeye dhudhumin lagu iibiyey wa xindatan waa qamadi kaylan lagu iibiyey miis oo wasnan ama miisaan usturida waxaa la shardiyaa maca naqli taridda la jirkeeda waxaa la shardiyaa darcuhu shaygii in la dhudhumiyo ow kayluhu ama in la miiso ow wasnuhu ama in la miisaamo mihaaluhuna waxa weeye bictuka haa waan kaa iibiyay shayan kulla saacin bidirhamin saac kasta dirham ayaan kaaga iibiyey ow calaa annahaa casharatu aasucin inay toban saac tahay ayaan kaaga iibiyey waxa uu leeyahay sheekhu haddii shay la iibiyo walow biica shayu haddii shay la iibiyo taqdiir ahaan ayaa lagu iibiyey qadarid waa maxay waa maro iyo dhul la dhudhumiyey ama xinta qamadi ama gelley yani mid kamid waa ku sheegi jireen ayaa miis lagu iibiyey ama miisaan baa lagu iibiye miisaan baa la saaray waxaa la shardiyaa qabdigiisa waxaa loo shardiyaa iyo gacan ku-dhigidiisa oo naqliga iyo raridda loo raacinayaa leannahu waataynu soo nidhi xagga qabdiga waataynu u kala saarnay maguurto iyo shay aan manquul ah shay maguurto ah oo sida dhismihii iyo dhulkii iyo waxay noocaas ah iyo wixii manquulka ah manquulka qabdigiisii gacan kudhigiisa waataynu nidhi taxwiiluhu waa in meeshii laga wareejiyo qofkii uu qaataa markaa waxaa loo shardiyaa buu leeyahay maca naqlintaa qabdiga uu ku xasilayo o ah meeshii in laga wareejiyo meel kale loo wareejiyo waxaa la raacinayaa darcu in la dhudhumiyo hadduu shaygu shay la dhudhumiyo yahay ama in la miiso haddii shaygu shay la miise u yahay ama la miisaamo haddii shaygu shay la miisaamo u yahay ama la tiriyo haddii shaygu shay la tiriyo u yahay maxay dee miiska xadiidkii muslim ayaa ku soo arooray man ibtaaca طacaaman falaa yubichu xataa yaktaalahu wuxuu hi ninka iibsado raashin yuu iibinin ilaa uu miisto marka waxaa ina tusinayaa inaanu qabdi iyo gacan ku dhigidi aanay ansaxaynin ilaa miisasho mooyaane marka aada miisato ayuunbaa ay suurto gelaysaa qabdigi iyo gacan ku dhigidi waxaana misaalkeedu uu yahay buu hi masalan waa isagoo yidhaahdaa waxaan kaa bictuka waxaan kaa subradan ama uudkan ama raashinka halkan yaalla saac kasta dirham ayaan kaa siiyey ama waxaan kaa siiyey shan oo meeshuna casharatu aasucin waa todoban saac waa toban suudu